bsmi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda siddeed iyo toddobaatanaad ee suuratu lxijri waxaanu ku joogaa aayadda lix iyo labaatanaad ee suuratu nnaxli allah waxau ihi subxaanah wain kaana asxaabu alaykati ladaalimiin faintaqamnaa minhum wainahumaa labiimaamin mubiin waxaa aayaadkan alla uu kaga warramay tabaaraka wa tacaala qisatu asxaabi alayka wa asxaabi alxijri qisada ku saabsan qoladii kaynta degganayd asxaabul ayka oo qoladii nebi shucayb loo diray calayhi salaam iyo qoladii degganayd degaanka ama togga xijriga la yidhaah ee beyna almadiinati waashaam oo qowmu hamuud ah qoladii nebi saalix loo diray calayhi salaam waxaa kaloo aayaadkan alla uu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala fadlu llahi tacaala calaa nabiyihi wa bacdu tawjiihaat waalbishaaraati lah fadliga iyo wanaagga ilaahay tabaaraka wa tacaala nebigiisa muxameda korkiisa uu ku galladaystay iyo talooyin iyo dardaaranno ilaahay tabaaraka wa tacaala u soo jeedinayo oo nebigiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam oo allah waxau ihi walaqad aataynaaka sabcan min almahaani waalqur'aana alcadiim waa fadli aada iyo aada u weyn oo qur-aanka weyn ee rabbi uu siiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo ay ka mid tahay suuratu lfaatixa oo ah acdamu suuratin fi lqur'aan suuradda ugu weyn qur-aanka kariimka ah intaa dabadeed ilaahay tabaaraka wa tacaala towjiihaad iyo dardaaranno ayaa nebigiisa muxameda uu siiyey laa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaaja minhum walaa taxzan calayhim waqfid janaaxaka lilmu'miniin waqul inii ana anadiiru lmubiin kamaa anzalna cala almuqtasimiin ilaa aakhiri suura ilaahay tabaaraka wa tacaala awaamir ayaa uu ku siinayaa nebigiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam iyo talooyin dhaxalgal ah suuratu naxli waa makiya aayaadkeeduna waa boqol iyo siddeed iyo labaatan aayadood xuruufteedu waa toddoba kun toddoba boqol iyo toddoba xaraf kelimaadkay ka kooban tahayna waa kun siddeed boqol iyo afartan kelmadood suuratu naxli bilowgeeda alla wuxuu ku tilmaamay qurbu qiyaami saaca saacadda qiyaame dhicitaankeedu inuu dhow yahay oo aanu dheerayn ataa amrullaahi falaa tastacjiluuh subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun waxaa kaloo rabbi ku tilmaamay bilowga suuraddan madaahiru waxdaaniyati illaahi caza wajalla wa qudratihi fi lkhalqi waalbacthi wa nicamu ullaahi calaa cibaadih muuqaalada iyo astaamaha waaweyn ee tilmaamaya ama tusinaya ilaahay waaxidnimadiis iyo kelinimadiis iyo allaah awooddiis iyo qudradiisa dhammayska tiran ee ka muuqanaysa sida khalqiga uu abuuray dibna ugu soo saari doono ama u soo celin doono iyo nicmooyinka faraha badan leh ee rabbi u sakhiray addoommadiis khalaqa asamaawaati waalarda bilxaqi tacaala camaa yushrikuun khalaqa alinsaana min nudfatin faidaa huwa khasiimun mubiin waalancaama khalaqahaa lakum fiiha dif'un wa manaaficu wa minha ta'kuluun nicam fara badan ayaa halkaa aayaadka ka bilowda ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku tirinayaa nicamtaa faraha badan iyo abuurista makhluuqaadka faraha badan ee alla uu abuuray waxay astaan iyo calaamad u yihiin ana allaha waaxidun laa shariika lah wa annahu calaa kulli shayin qadiir inuu mid keliya yahay oo wax weheliya aanu jirin wax walbana uu awoodo oo qudradiis iyo awooddiisu ay taam tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo uu tilmaamay almustakbiruuna wa jazaauhum fi daari fi dunya waalaakhira kuwa mustakbiriinta ah ee iska weynaysiiya iimaanka iyo towxiidka inay ku toosnaadaan ee loogu taag waayo iyo cuquubada ay helayaan if iyo aakhiraba faaladiina laa yu'minuuna bilaakhirati quluubuhum munkiratu wa hum mustakbiruun لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين haddaanu jeclayna waa necab yahay hadduu necab yahu cadhoodana dee waa cadaabaya waidaa qiila lahum maada anzala rabbukum qaaluu asaatiiru alawaliin liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaamah wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilm ilaa aakhirka aayaadka ilaahay uu ku gebagabeeyey maalinta qiyaame in la hoojinayo oo hoog iyo halaagu hanti u yahay ثuma yوma الqiyaamaةi yukhziihim wayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tushaaquuna fiih allah waxa u ihi subxaanah wain kaana asxaabu اlaykati ladaalimiin intu waa mukhafafo isamkeedu damiiru sha'ni maxduufa uu yahay oo wain kaana wainahu waina alأmra washa'na xaalkiiyo arrinku waxa uu yahay kaana inay ahaadeen asxaabul aykati kaynta asxaabteedii meesha geedaha iyo dhirta badan kuwii degganaa inay ahaayeen la daalimiina kuwa daalimiina oo dulmi falay waana adulmu lakbar waa dulmigii weynaa ee shirkiga iyo gaalnimada oo gaalo ayay ahaayeen asxaabul ayka waa qowmkii nebi shucayb loo diray waana ahlu madyan laftooda oo culimmadu waa isku khilaafeenoo wa ilaa madyana akhaahum shucayban ree madyanna dee shucayb in loo diray baa la tilmaamay asxaabul aykana shucayb baa loo diray marka asxaabul ayka iyo ree madyan ma isku mid bay ahaayeen mise waa laba qoloo kala duwan oo rasuulka loo wada diray waa mas'ale khilaafiya laakiin alimaamu shinqiidi adwaaulbayaanka suuratu shucaraa markuu fasiraya aayadda kadaba asxaabul aykati almursaliina waxa uu tilmaamayaa oo odhanayaa qaala akharu ahli lcilmi ana asxaaba alaykati hum madyan waxa uu shinqiidi halkaa ku odhanayaa culimmada badankoodu waxay yidhaahdeen asxaabul aykada halkan lagu tilmaamay waa nimankii ree madyan ee shucayb loo diray uun waa qolo cusub ma aha iyagunba asxaabul aykana ah ahlu madyanna ah wa qaala ibnu kathiirin wa huwa saxiix alimaam ibnu kathiirna waxa uu yidhi in la yidhaah waa isku qolo keliya oo laba qolo ma kala aha ayaa saxiixa marka khulaasadu waxay noqonaysaa degaankoodii uunbaa labada meeloodba ahaa oo aykaduna meel kayn iyo dhir badanoy degganaayeen weeyi madyanta lafteeduna magaalo ama meelay degganaayeen weeyi waxaa kaloo lagu tilmaamay madyan inuu yahayba odaygay ka soo tafiirnaayeen oy u nisbo sheeganayaan oo ismu qabiila inaanu ismu makaanba ahayn marka haddii la yidhaahdo madyan waa ismulqabiila waa qabiilada magaceediina waa madyan degaankeediina waa al ayka marka calaa kullin kii la yidhaahdaba waxaa sida raajixee xoogga badan uu yahay inay isku mid yihiin asxaabul ayka iyo ahlu madyan waa isla hal qolo oo nebi shucayb uun loo diray ee laba qoloo kala duwan ma aha sida culimmada qaarkood tilmaameen allah waxau ihi wain kaana waina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku waxa uu yahay kaana inay ahaadeen asxaabul aykati kayntaa asxaabteedu inay ahaadeen waa qowmu shucaybe la daalimiina kuwa daalimiina oo dulmi falay waxaa xaalkiiyo arrinku yahay qoladaasi qowmu shucayb inay dulmi faleen oy daalimiin ahaayeen innaka lafteennu aygaynu anaa soomaa meesha jiqdee geedaha badan leh waa meelaha markaa dee carabiga iyo soomaaliga isaga soo dhowaanayaan sooma al ayka ay inakuna waynu dhahnaa ayga fantaqamnaa waanu ka argoosanay baa alla u yihi minhum iyaga wa innahumaa labadaa qolo waa qowmu luud iyo asxaabul ayka ayaa damiirka musanihii u wada noqonaya ilan waxa ugu soo dambeeyey waa un labadaa qole eh marka wa innahumaa labadan qolo waa asxaabul ayka qoladan shucayb loo diray iyo qowmu luud oo qoladii la halaagay ahe wa innahumaa labadaa qolo la biimaamin waddo ayay ku sugnaadeen waddada oo mubiinin ay bayiinin cad waa ariiqii qurayshi ay maka markay ka baxday shaam tegaysa ay mari jirtay sii mari jirtay soo mari jirtay marka labada qoloba waxay ku sugnaadeen dariiq cad oo ay maraan oo ay waajib tahay dee inay kuwaan toobaanoo wax ku qaataan mar hadday dadkii la halaagay waxa weeyaan dariiqoodiiba ay marayaan oo ay sii maraan oy soo maraan oo dariiqooda uu ku yaallo degaankii dadkii hore la halaagay alla waxau ihi walaqad kadaba wallaahi laqad kadaba waa beeniyeen asxaabuulxijri toggaa xijri la yidhaahdo asxaabtiisii waxay beeniyeen almursaliina rusushii loo diray marka xijri waa tog waadigaasi markaa waa bayna almadiinati waashaam madiine iyo shaam buu u dhexeeyaa oo qoladii reer hamuud ee nebi saalix loo diray baa degaankoodu halkaa ahaa marka reer hamuud ee waxaa loo diray nebi saalixun weeyi nebigaa keliyay beeniyeen rusushoo dhan maxaa loo jamciyey waayo rusushu dhammaantood waxay ka midaysnaayeen towxiidka markaa hal rasuul qolada beenisaa rusushii oo dhan waa beenisay ilaa asalkii diinta waa ka midaysnaayeen oo kuma kala duwanayne wa aataynaahum waxaanu siinay qoladaa reer hamuud aayaatinaa aayaadkayagii baanu siinay mucjisaadkii fa kaanuu dabeed waxay ahaadeen canhaa mucjisaadkaa la siiyey mucridiina kuwa ka sii jeeda oo aan u soo jeedin aayaadka la tilmaamayaa waa naaqatu saalix waa hashii nebi saalix ee markay waxa weeyaan yidhaahdeen car mucjiso keen dee lagu karaameeyey nebi saalix iyaguna markaa markay mucjisadii arkeen ee uu yidhi iska daaya hashaasi dhulkeeda ha daaqdo caanaheedana cabba kalkeedana u daaya kalkiinana ceelka u aroora markay dayn waayeenay boqnogooyeen dee cadaabkii waa kii u yimid ee la yidhi fatamatacuu halaatata ayaam aayaad markaa waxaa loo jamciyey waayo hasha ayaa koobsatay aayaad fara badan oo iyada dhexdeeda aayaad ku sugnaayeen tiro badan jamalku waxau odhanayaa waa aayaatu naaqa aayaadkan hasha ku duugan ee la jamciyey ilaan hal aayad mahe aayaad baa laga dhigaye wa khuruujuha min asakra wa cidamu juthatiha wa qurbu wilaadatiha wa khasaaratu labaniha intuba waa aayaad buu yidhi oo inay dhagaxaa sallaxaan malaasan ee inuu wax dhalo ama wax ka soo baxaanba aan looga baran hal riman inay ka soo baxdo dee waa mucjiza waa aayad juhadeeda iyo jidhkeeda weynida weynaa ee halaha kale iyo geela aanay leekayn iyaduna waa mucjiso labaad dhalmadeeda dhoweyd ee markiiba haddana dhashay ee ay noqotay hal lamaan iyaduna waa mucjiso kale caana badnaanteeda la yidhi kalna iyadaa keligeed ceelka cabbaysa kalna idinkaa caanaheeda cabbayo oo ceelka ugu tegi maysaan ee caanaheedu qoomkaasoo dhan u deeqayey iyaduna waa aayad labaad marka waxay taasi tilmaamaysaa dee hashu aayaad fara badan baa ku duugnaa oo waajib ahayd inay dareemaan oo ku waantoobaan wa aataynaahum jamalku waxau odhanayaa wa inamaa adaafa aliitaa'a ilayhim maca annahaa lisaalixin liannahu mursalun ilayhim bihadihi alaayaat siintana iyagaa loo tiiriyo wa aataynaahum waanu siinay baa layidhi aayadda cidda la siiyey u sugnaatay ee lagu karaameeyeyna waa saalix waxaase qoomkiisa loogu nisbeeyey waayo iyagaa loo diray mucjisadana waxa weeyaan dee rasuulnimadiisa uu ugu muujinayey wa aataynaahum waxaanu siinay aayaatinaa aayaadkayagii oo hashii naaqatu saalix ah iyo aayaadkii ku duugnaa fa kaanuu dabeed waxay ahaadeen canhaa aayaadkaasi mucridiina kuwa ka sii jeeda oon waxba ku qaadanay wa kaanuu waxaanay ahaayeen yanxituuna kuwa ka qorta min aljibaali buuraha xaggooda waxay ka qodan jireen buyuutaa guryo aaminiina xaalaa yihiin kuwa aaminuun cidna ka baqayn oo inay buuraha ad adag isku qaadaan oy guryo dhexdooda ka qotaan oy ka samaystaan cabsi ay cid ka qabaan kumay xambaarayna kibriyo isla weyni unbaa halkaa geynaysay reer hamuudna dee waxaa lagu idlaaqi jiray caadun ithaaniya oo caadun iluulaa qoladii cududda iyo awoodda badnayd ee tidhi man ashaddu minaa quwa bay ahaayeen caaddii hore reer hamuudna waxaa loo yaqaanaa caadun ithaaniya reer caadkii labaadoo iyaguna niman awood iyo cudud badan ilaahay uu siiyey bay ahaayeen wa kaanuu waxay ahaayeen nimankaa reer hamuud yanxituuna kuwa ka qota min aljibaali buuraha xaggooda buyuutaa guryo ayay ka qodan jireen oo buurahaas ayaa waxa weeyaan intay qodaan oo ay xordaan oo ay dhagaxaantaasi jabiyaan ayaa gudahooga guryo ay ka samaysan jireen aaminiina xaalaa yihiin kuwa aamina un cidna ka baqanay fa akhadathum dabeed waxaa qabatay reer hamuud assayxatu qayladii baa qabatay musbixiina xaala ay yihiin kuwa waa bariisanaya famaa aqhnaa dabeed kamay tarin canhum iyaga xaggooda maa wixii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa shaqaysto oo wax alla waxay xoog iyo xoolo lahaayeen cadaabka alle kama celin alla waxau idhi wamaa khalaqnaa maanaan u abuurin alsamaawaati samooyinkiiyo waalarda dhulalka iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysaba ilaa bilxaqi xaq mooye wax kale kumaanaan abuurin xaq baanu ku abuuray samaawaadka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysaba wa ina saacata saacadda qiyaamana la aatiyatun tii imanaysa weeyaan ee marnaba aan baaqanayn ee fasfax isaga jeedsa nebi maxamedow kuwan gaalada ah asafxa jeedsiga aljamiila ee wanaagsan si wanaagsan uga jeedso oo waxba ha la ficiltamin oo afxumada iyo edabdarraday kugula dhaqmayaan waxbayay ku damqin hana ka ficil celine ka jeedso oo ka dulqaado oo baydaawi waxa uu jamalku ka soo naqlinayaa inuu yidhi walaa tacjal bilintiqaami minhum wacaamilhum mucaamalata asafuuxi alxaliim waxba ha ku degdegin inaad ka aargoosato ama la ficiltantee waxaad kula dhaqantaa dhaqanka qof ka jeedsanaya oo dulqaad badan oo waxba andanaynayn fasfax isaga jeedsa kuwa gaaladaa edebdarradooda iyo afxumadooda asafxa jeedsasho ka jeedso jeedsigaas oo aljamiila wanaagsan inna rabbaka waayo rabbigaa nebi moxamedow huwa rabbigaa alkhallaaqu ka abuurista badan weeyaan alcaliimu ee ogaalka badan walaqad aataynaaka wallaahi laqad aataynaaka waxaanu ku siinay nebi moxamedow sabca toddoba ayaanu ku siinay toddobadaasoo min almathaanii kuwa soo noqnoqda xaggooda ka ahaaday iyo walqur'aana qur'aankii baanu ku siinay qur'aankii alcadiima ee weynaa asabcu almathaanii sida raajixa ah xadiidka nebiguna sala allahu calayhi wasalam uu qeexayo waa suuratu lfaatixa toddobana waxaa loogu tilmaamay waa toddoba aayadood mathaanina waxaa loogu tilmaamay way soo noqnoqotaayoo ragcad walba dee waa lagu akhriyayaa haddaan lagu akhriyin ansixiba mayso oo laa salaata ilaa bifaatixati alkitaab qur'aankii weynaa baa lagu tilmaamay faatixada oo weyni waxa ugu filan acmaasha addoommadu ay sameeyaan towxiidka dabadii salaad baa u weyno la'aanteed ma ansaxayso faatixa la'aan waxay tilmaamaysaa dee cadamada iyo weynida suuratulfaatixa bukhaarina waxaa ku sugan xadiidka abi saciid ibnu lmucalla waxa uu yihi rasuulku waxa uu igu yidhi low callimannaka acdama suuratin fi lqur'aani qabla an takhruja min almasjid fa akhada biyadii waxa uu yidhi rasuulkaa igu yidhi walle waxaan ku bari suuradda ugu weyn qur'aanka intaanad masaajida ka bixin gacantaanu rasuulku isoo qabtay falamaa araada an yakhruj qultu lahu alam taqul la ucallimannaka suuratan hiya acdamu suuratin fi lqur'aan markuu rasuulku inuu baxa doonay uu masaajidii ka baxo ayaa waxau yidhi abu saciid waxaan ku yidhi yaa rasuul allah miyaanad igu odhan intaanad bixin waxaan ku bari suuradda qur'aanka ugu weyn rasuulku markaa waxa uu ku yidhi abu saciid alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hiya sabcu lmathaanii waalqur'aanu alcadiim aladii uutiitu waxau yidhi suuradda alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ee faatixadu waa toddobada soo noqnoqda iyo qur'aanka weyn ee lay siiyey waa suuratu lfaatixa haddii sabcu lmathaaniga iyo qur'aanulcadiimkaba faatixada uun looga jeedo maxaa la ysugu cadfay waa nusila takaayuru sifaati mansilata takaayuri dawaat maadaama sifaadka ama alfaaddii kala duwan tahay baa waxaa la dejiyey booskii ama makaankii sida daatadu markay kala duwantahoo kale ama macaanidu ay kala duwan tahay oo kale oo waxa weeyaan sifaadkiina waa kala duwan yihiin oo dee sabcan min almathaani waa toddoba soo noqnoqdaa lagu tilmaamay waalqur'aan alcadiimna waa wasfi kale oo qur-aankii weynaabaa lagu tilmaamay marka tilmaamihii lagu tilmaamayo suuradda waa kala duwan yihiin sidaa darteed iyadoo isla iyadii una baa haddana laysku cadfay alfaaddiina waa kala duwan tahay wallaahi laqad aataynaaka waxaanu ku siinay nebi moxamedow sabca toddoba ayaanu ku siinay toddobada oo min almathaanii kuwa soo noqnoqonaya ah yacnii kuwaa soo noqnoqonaya ah waa toddoba aayadoodoo soo noqnoqonaya waana suuratulfaatixa oo dee waa la soo celcelinayaa ragcad walba waa lagu akhrinayaa waalqur'aana qur'aankiina waanu ku siinay qur'aankii alcadiima ee weynaa laa tamuddanna hawtaagi nebi moxamedow caynayka labadaada indhood ilaa maa shay hawtaagin oo haw hanqaltaagin shaygaasoo matacna aanu ugu raaxaynay bihi shayga aswaajan noocyo oo minhum gaalada ka mid a gaalada qaar ka mid a nicmooyinka adduunyeennu siinay waxba haw hanqaltaagin waayo waxaannu ku siinay waxaa wax ka wanaagsan oo sabcan min almathaani waalqur'aan alcadiim marka adduunyo yaroo liidata oo aan daa'imayn oo duugoobaysa waxba dan iyo muraad ha ka yeelanin walaa taxsan hana u murugoonin calayhim korkooda ha u murugoonin oo waxa weeyaan hadday ku rumayn waayaan waxba ha u murugoonin wakhfid u raarici oo u dabci nebi moxamedow janaaxaka garabkaaga lilmu'miniina kuwa mu'miniinta ah garabkaaga u dabci oo waxa weeyaan u dabacsanow mu'miniinta wahaakada kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum layin buu ahaa hayin ah oo dabacsan waqul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow innii anigu ana anigu annadiiru dige ayaanahay idiin digaya almubiinu oo digniintiisu ay caddahay ama caddaynaya kamaa anzalnaa cala almuqtasimiina kaafu tashbiihan waxaa lagu xidhayaa walaqad aataynaaka sabcan min almathaani nebi moxamedow dhab ahaan waxaanu kuu siinay toddobadaa soo noqnoqonaya ee suuratulfaatixa ah waxaananu kuu siinay toddobadaa oo siintaanu ku siinay ay dhab u tahay kamaa anzalnaa sidaannu ugu soo dejinnay ayil cadaaba u soo qadar cadaabka aannu ugu soo dejinnay cala almuqtasimiina kuwii qur'aanka qaybiyey aladiina kuwaasoo jacaluu ka yeelay alqur'aana qur'aankii cidiina qayb qayb ka yeelay marka kamaa yacni tashbiiha halka lagu shabahaye lagu xidhayaa walaqad aataynaaka sabcan min almathaani wajhu shabahuna waa taxaquqa iyo xaqiiqowga oo macnihi iyo muraadku waxa weeye siday xaqiiqo dhab u tahay oo aanay wax dheeldheela u ahayn in lagu siiyey toddobadaas soo noqnoqonaya ayay iyaduna dhab u tahay oo wax dheeldheela aanay u ahayn kuwan qur'aanka qaybqaybiyey in cadaab alla korkooda ku soo dejiyey qaybqaybinta qur-aanka jalaaludiin asuyuuti waxau odhanayaa marka uu fasiraayo ay ajzaa'an aladiina jacaluu lqur'aana cidiina ay ajzaa'an waa kuwa qur'aankii qayba ka yeela qaybqayb kala googooyey xaysu aamanuu bibacdin wa kafaruu bibacdin badh waa rumeeyeen badhna waa beeniyeen kaasi waa tafsiir wqiila almuraadu bihim aladiina اqtasamuu طuruqa makata yasuduuna اnnaasa can اlislaam waxaa kaloo la yidhi waxaa looga jeedaaba muqhtasimiintan kuwii dariiqyada maka soo gala qaybsaday ee qoloba meel fadhiisatay si ay dadka islaamka soo gelayaan uga duwaan ama uga hor joogsadaan wa qaala bacduhum waxa uu jalaaloynku yidhi waxaa culimmada qaarna ay ku fasireen oo yidhaahdeen waa fi lqur'aani qaala bacduhum fi lqur'aani sixrun wa bacduhum kahaana wa bacduhum shicrun culimmada qaarna waxay yidhahdeen waa qur-aanka oo siday u qaybqaybiyeen waxa weeyaan qoloba dhinac bay ula dhaqaaqday oo qolo waxay yidhahdeen waa gabay qolo waxay yidhahdeen waa sixir qolo waxay yidhaahdeen waa fal iyo kahaano oo fal bay ku tilmaameen marka qur-aankii bay qaybqaybiyeenoo qoloba ay qayb wax ku tilmaantay kamaa anzalnaa cala almuqtasimiina aladiina jacaluu lqur'aana cidiina culimmada qaarna waxaabay ku fasireen cala almuqtasimiina ahlu kitaabkii yahuud iyo nasaara liannahum aamanuu bibacdi alkitaabi wa kafaruu bibacdin waayo kutubtii loo soo dejiyey badhna waa rumeeyeen badhna waa beeniyeen laakiin sida raajixa in qur-aanka lagu xambaaro oo loo jeedo gaaladii iyo mushrikiintii quraysheed ee qur-aanka qaybqaybisay ee qaybba wax ku tilqaybiba ay wax ku tilmaameen qaar yidhaahda waxa weeyaan waa sixir qaar yidhaahda waa shicir qaar yidhaahda waxa weeyaan waa kahaana qoloba ay wax yidhaahdeen sidoo kale xagga iimaanka iyo gaalnimadana ay ku qaybqaybiyeenoo dee intay doonaan ee hawadooda waafaqdana ay rumeeyeen intay doonaanna ay beeniyeen kamaa anzalnaa waxaad ku xidhaa walaqad aataynaaka sabcan min almathaani waalqur'aana alcadiim wallee waxaanu ku siinay nebi moxamedow toddoba soo noqnoqonaya iyo qur'aanka weyn ayaanu ku siinay waxaanu kuu siinay kamaa anzalnaa ay kamaa anzalna alcadaaba sidaannu cadaabkaba ugu soo dejinnay cala almuqtasimiina kuwii qaybiyey qur'aanka aladiina kuwaasoo jacaluu ka yeelay alqur'aana qur'aankii cidiina qayb qayb ka yeelay qaybay rumeeyaan iyo qaybay beeniyaan qaybay shicir ku tilmaamaan iyo mar ay sixir ku tilmaamaan iyo qaybay kahaano ku tilmaamaan qaybiba ay dhinac ula kacday fa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay nebi moxamedow lanas'alannahum wallee waanu weydiin oo waanu weydiin kuwa ajmaciina xaala yihiin dhammaantood camaa kii baanu weydiin kaanu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa samaynaya waxay samayn jireen ay adduunyada ku samaynayeen wallee waanu weydiin oo waa lagaga daba iman fasdac ku dhawaaq nebi moxamedow oo koru qaad oo muuji oo caddee bimaa waxa tu'maru lagu amrayo wa acrid isagana jeedso canilmushrikiina kuwa mushrikiintaah isaga jeedso ibnu mascuud waxa uu yidhi maa zaala anabiyu sala allahu calayhi wasalama mustakfiyan xataa nasalat fasdac bimaa tu'mar fakharaja huwa wa asxaabuh wuxuu cabdullahi ibnu mascuud yidhi nebigu kama zuulin inuu ahaado inuu yacni isqariyo oo macnaha dacwad iyo khayrkay sheegayaan dee ay la dhuuntaan oo aanay soo muujin ilaa aayaddani soo degtay fastac bimaa tu'mar markaasaa isagiiyo saxaabadiisba ay bannaanka dacwaddii ula soo baxeen oo ay muujiyeen alla waxau idhi innaa annaga ayaa kafaynaaka kaaga fillaannay almustahzi'iina kuwa kugu jeesjeesaya annakaa kaa kaafin oo kaaga fillaannay aladiina kuwaa kugu jeesjeesaya oo yajcaluuna yeelaya maca allaahi alla la jirkiisa ilaahan macbuud yeelaya macbuudkaas oo aakhare kale fa sawfa yaclamuuna wakhti dambey ogaan doonaan ay caaqibata amrihim cidhibtoodu halkay ku dambayso walaqad naclamu wallaahi laqad naclamu waxaanu ognahay annaka adigu nebi moxamedow yadiiqu inuu cidhiidhiyoomayo sadruka laabtaadu bimaa yaquuluuna waxay ku leeyihiin ay kugula hadlayaan afxumada iyo edabdarraday kugula dhaqmayaan laabtaadu inay ka diiqadoonasood ka cidhiidhiyoomayso waanu ognahay baa alla yidhi subxaanah maxaase diiqadaa ka dawa ah iyo damqashada ah fasabbix nebi moxamedow nasah oo ceeb iyo xumaan oo dhan rabbigaa ka bariyeel bixamdi rabbika mutalabisan bixamdi rabbik rabbigaa mahadniqiisa adoo ku dheehan oo subxaana allaahi wa bixamdihi subxaana allaahi alcadiim tasbiixdaa iyo taxmiiddaa ku toosnow wa kun waxaanad ahaataa min asaajidiina ay ilmusalliina kuwa tukanayana ka mid ahaw wacbud caabud rabbaka rabbigaana xataa yaatiyaka ilaa uu kaaga imanayo alyaqiinu yaqiinta la hubo hubaasha oo geeridiiy ilaa intay kaa soo gaadhayso sulaymaan aljamal futuuxaadka wuxuu ku odhanayaa aayaddaa markuu fasirayo fasabbix bixamdi rabbik ay fafzac ila allaahi fiimaa naabaka bitasbiixi wataxmiidi yakfika wa yakshifi alqamma canka wuxuu odhanayaa macnuhu waxa weeyaan xagga alla u argagax wax alla wixii ku asiiba xagga alla ula carar adigoo tasbiixsanaya oo taxmiidsanaya oo subxaana allaahi wa bixamdihi subxaana allaahi alcadiim leh ilaahay waa kaa kaafinayaa wixii ku asiibay murugada iyo diiqadana ilaahay tabaaraka wa tacaala waa kaa faydayaa halkaa macnaha weynaynu kala baxanaa waxa weeye dawada murugada iyo warwarkiiyo walbahaarkiiyo diiqadda nafta waa tasbiixu wataxmiid fasabbix bixamdi rabbik haddaad nafta garan weydoo diiqadooto tasbiixso oo ilaahay mahadi oo rabbigaa xus wa kun min asaajidiina assaajidiin waxaa looga jeedaa almusalliin oo waa min itlaaqi iljuzi wa iraadati ilkulli salaadda waxyaabihii ugu muhiimsanaa qayb ka mid oo sujuudda la cabiray waxaana loo jeedaa kulligeed waana asluub carabiya oo fasiixa tasmiyatu shayi biahami maa fiih shayga in loogu magac daro waxa uu ka kooban yahay waxa ugu muhiimsan ama ugu mudan waayo sujuuddu waa min ahami alarkaan waana aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbih wahuwa saajid salaaduna sidaa tasbiixda iyo taxmiiddu ay dawo diiqada iyo warwarka uga tahay bay uga tahay oo kaana idaa xasabahu amrun fasaca ila asalaa xadiidka nebiga sida ku ansaxday rasuulku marka arrin culusi uu la soo darsee uu murugo geliyo xagga salaaddu u carari jiray oo u argagixi jiray waxaanuu rasuulku yidhi wajucila quratu caynii fi salaa indhaqabowsigayga waxaa la yeelay salaada bilaalna waxa uu ku odhan jiray arixnaa biha yaa bilaal noogu raaxee bilaalow marka raaxatu nafsi wa tumaaniinatu lqalb raaxada nafta iyo xasiloonaanta iyo deganaanshaha laabtu waxa uu ku jiraa salaada iyo dikriga iyo tasbiixda iyo taxmiidda waladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub waa shakila'aan in ruuxa muuminkaa qalbigiisu ku qaboobayo xuska alleh oo culays kastoo saaraa uu kaga zuulayo xagga rabbi markuu cararo ilan fafiruu ila allaah baa layna yidhoo layna amray markaa ruuxa ilaahay xaggiisa u carara ee allah xusa ilaahay tabaaraka wa tacaala isagaa ka daweynaya diiqadda iyo dararka iyo daaga ama dhibka uu dareemayaba xataa yaatiyaka alyaqiin dadka qaarkood baa ku lumay oo ku inxiraafay oo macnihii muraadka ilaahay macno aan ahayn ku tilmaamay yaqiinta oo yidhi yaqiintan waxaa looga jeedaa darajo la gaadho oo qofka takaaliiftaba laga qaadayo oo salaad iyo soomba laga dhaafayo laakiin waa macno baatil oon waxba ka jirinoo yaqiintani waa bimacna almowt oo nebigu sala allahu calayhi wasalam cuhmaan ibnu madcuun markii la dilay waxau ihi amaa haada faqad jaa'ahu alyaqiin wa innii la arjuu lahu alkhayr ninkan yaqiintii baa u timid macnaha waa dhintoo geeridii baa soo gaadhay khayr baanan u rajaynayaa waayo qofka xaqiiqadiisa hoose alla uunbaa og xataa rasuulku ma ogaan karo in waxyi loogu sheega mooyaane marka ruuxa in la yska yidhaan waa shahiid iyo waa ahlu janno oo looga markhaati kaco janno ilan shahiid macnaheed waa ahlu janne ahlu naar maahe waxa weeyaan waxyi unbaa lagu ogaan karaa ee wax qofku mala awaal isaga odhan karo waxa weeyaan ma aha waayo dee waa alfaad iyo axkaam sharci ah oo sharci uun ku sugnaata laakiin hadal aan ku sugnaanayn sidoo kale aayaddii qur-aanka ahayd ee xataa ataana alyaqiin maxaa ka horreeyey markii yidhi maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusalliin walam nakun nucimu almiskiin wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wa kunnaa nukadibu biyowmi ddiin xataa ataana alyaqiin maxaa macnaheedu yahay dee ilaa geeridii noo timid yacni waxaanu ahayn kuwa aan salaa tukan masaakiinta aan quudin baadilka iska dhex dabaasha maalinta lays abaal marinayo beeniya sidaasaanu xumaanta ugu jiray xataa ataana alyaqiinu ilaa geeridii ay noo timid suuratu naxli makiya wa aayaatuha miatun wa hamaanun wa cishruun bismi illaahi araxmaani araxiim ataa amrullaahi falaa tastacjiluuh ataa waxa yimid amrullaah ilaahay amarkiisii baa yimid ee falaa tastacjiluuhu ha degdegsanina subxaanahu ilaahay nasahnaah oo wa tacaalaa korree rabbi camaa kiibuu ka korreeyey yushrikuuna ay la wadaajinayaan jalaaluddiin asuyuudi waxau yidhi wa ataa bisiiqati almaadi litaxaquqi wuquucihi amrullah amarka alle waa saacaddii qiyaamo dhiciddeeda welina may dhicin haddana way dhacday baa la yidhi oo qiyaamadii timid wuxuu yidhi siiqada maadi waxaa looga tilmaamay waayo dhiciddeedaa la hubaa oon shaki lahayn shayga inuu dhacayo la hubana waa laga yacni waa lagu tilmaami karaa sidii wax dhacay oo kale waayo dhiciddiisaa hubaala oon madmadow lahayn nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxau ihi bucitu ana wasaacatu ka haatayn yuqrinu bayna usbucayhi asabaaba waalwustaa wa fii riwaayatin in kaadad latasbiqunii fartaa murdisada ama towxiidka lagu tilmaamayo fardhaxada intuu rasuulku isku lamaaneeyey ayaa waxau yidhi waxa laysoo bixiyey oo laysoo diroo rasuul layga dhigoo la ii waxyoodayba anigiyo saacadda qiyaame annakoo iskuha sida labadaa farood isku yihiin intay labadaa farood isdheer yihiin anu kala horrayno macnaha annakoo isku dhowoon kala dheerayn waayo labada farood wax badan isma dheera waxau yidhi inkaadad la tasbiqunii waxabay ku sigatay inay iga soo horraysaba saacadda qiyaame anaase ka soo hormaray hadduu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wakhtigiisii sidaa leeyahay dee maanta maxaad u malayn waa ka dhowdahay oo ma dheera markaa sidaa daraaddeed baa looga cabirayaa sidii wax dhacay oo kale ataa waa yimid waanay iman doontaayoo dee hubaal weeye aan shaki lahayn ataa waxaa yimid amrullaah ilaahay amarkiisii waa yimid oo amarkii qiyaamada iyo saacadda ah aayaad kalena waa lagu tilmaamay dhowaanshaheedo iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii kaflatin mucriduun dadka xisaabtoodii waa u soo dhowaatay maalintii la xisaabinayey iyagoo mooganaantooda ku sugan oo sii jeeda oo aan waxa weeyaan warba isu hayn ataa waa yimid amrullaahi ilaahay amarkiisii waa yimide falaa tastacjiluuhu ha degdegsannina subxaanahu ilaahay nasahnidiisa ayaa uu nasahan yahay wa tacaalaa waana korreeyey rabbi camaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan rabbi waa ka korreeyey waana ka nasahan yahay yunazilu waa uu soo dejinayaa rabbi almalaa'ikata malaa'igtuu soo dejinayaa oo biruuxi waxyiga ayuu rabbi malaa'igta ku soo dejinayaa min amrihi amarkiisa xaal uu yahay waxyigaasi amar alleh calaa man cid korkeed baanuu rabbi ku soo dejinayaa malaa'igtaas ciddaasoo yashaawu u doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a waa ambiyada iyo rususha rabbi u doortaye maxaa ambiyada korkooda uu waxyiga ugu soo dejinayaa malaa'igta uu ugu soo dhiibayo an andiruu ay andiruu antu waa tafsiiriye bimacnaa ay waxaa waxyiga loogu soo dejinayaa oo malaa'igta loogu soo dirayaa an andiruu ay andiruu diga rusushiiyay dadka u diga oo cadaabka ku cabsigeliya oo uga diga annahu laa ilaaha ila allah wa aclimuuhum waxaana dadka ogeysiisaan annahu sha'nigiiyo arrinku inuu yahay laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa ana aniga mooyaane fattaquunii aniga uun iga cabsadooyo caabuda wa jalaaluddiin asuyuud waxau odhanayaa an andiruu ay khawifu lkaafiriina bilcadaab gaalada cadaab ku cabsigeliya digniintu ilan waa iclaam la xidhiidhsan bilkhawf cabsigeline wa aclimuuhum annahu laa ilaaha ila allah waxaanad ogeysiisaan mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooyaane subxaanahu wa tacaala marka an andiruu wa aclimuuhum usoo qadar yacni waxaa rususha waxyiga loogu soo dejinayaa an andiruu ey andiruu rusushiiyay dadka u diga oo cadaabka ku cabsigeliya wa aclimuuhum waxaana dadka ogeysiisaan annahu ana alamra washa'na in xaalkiiyo arrinku yahay laa ilaaha la ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaaba inaanu jirin ilaa ana aniga mooyaane ee fattaquunii aniga un iga cabsada khalaqa wuu abuuray rabbi asamaawaati samooyinkiiyo walarda dhulalka bilxaqi xaq buu ku abuuray tacaala ilaahay waa ka koreeyey camaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan khalaqa waa abuuray rabbi al insaana insaankii min nudfa candhuuf yar buu ka abuuray dhibic yaroo biyow mani ah ayaa alla ka abuuray insaanka fa idaa huwa waaba isagoo insaankii markiiba khasiimun mid doodaya oo murmaya ah kaasoo mubiinun weliba dooddiisa caddaysanaya waxaa la tilmaamayaa insaanka murmaya ee bacdiga beeninaya ee loogu taag laayahay allihii ku abuuraa ku soo celin halkii laga soo bilaabay iyo daciifnimadiisii si uu u dareemo marka alla waxau idhi insaanka candhuuftaa yar dhibicdaa yar ee biyaha laga abuuray haddana markiiba markuu weynaaduu taabogalay waaba isagoo murmaya oo ilaahay la doodayo odhanaya man yuxyi alcidaama wahiya ramiim oo la faham baaliyoobayaa soo noolayn kara oo ilaahay waa ka aayaddii kale ku tilmaamay awalam yara alinsaanu annaa khalaqnaahu min nudfa faidaa huwa khasiimun mubiin wadaraba lana mahala wanasiya khalqah qaala man yuxyi alcidaama wahiya ramiim qul yuxyiiha aladii ansha'aha awala mara wa huwa bikulli khalqin caliim miyaanad araga maaanad ogeyn insaanka awalam yara alinsaanu cafwan insaankii miyaanu arag ama aanu ogeyn annaa khalaqnaahu ninkan insaankee murmaya miyaanu ogeyn annaa khalaqnaahu min nudfa inaanu annaku ka abuuray candhuufta ama dhibicdaa yare biyaha ah fa idaa huwa khasiimun mubiin waaba isagoo markiiba doodaya oo weliba dooddiisa caddaysanaya ama dooddiisu caddahay wa daraba lanaa mahala annakaabu tusaale noo yeelay uu noo maahmaahay wa nasiya khalqah abuuristiisii horena waa iska ilaabay markaasaa waxau yidhi mahalkiiyo maahmaada uu soo qaatay waa tane man yuxyi alcidaama wahiya ramiim waxau idhi oo lafahani yaa soo noolayn kara markay baaliyoobaan ee ay baaba'aan qul yuxyiiha aladii ansha'aha awala mara waxaad ku tidhaahdaa ilaahay markii horeba unka ee abuuree abuuristeeda bilaabay ayaa soo noolaynaya lafaha baaliyoobay kii marka horeba nooleeyee nafta geliyey ayaa iminkana dib u soo noolaynaya wa huwa bikulli khalqin caliim abuuris kasta iyo khalqi kastana waa mid u ogaal badan oo awooda walancaama khalaqahaa waa baabulishtiqaal oo ficilkan dambe ficilu fasirayo ayaa lasoo qadarayaa oo isamka hore nasbiya ay wa khalaqa rabbi waa abuuray al ancaama nicmowleydii waa geeliyo adhigiiyo lo-dii khalaqa waa abuuray rabbi haa nicmowleyda lakum waxaana idinku sugan fiihaa nicmowleyda dhexdeeda difuun dugsoon baa idinku suganoo maa tastadfi'uuna bihi waxaad dugsataan baad dhogarteeda dee ka samaysanaysaan oo min al aksiyati wal ardiya wax la xidho wax la huwado wax la goglado iyo wax la dugsadaba waa laga samaysanayaa dhogorteedii markaa lakum waxaa idinku sugan fiihaa nicmowleydaa dhexdeeda dif-un dugsoon baa idinku sugan oo waxaad dhaxantii ka huwataan ama ka xidhataan baad dhogorteedii ka samaysanaysaan wa manaaficu waxtarro kalena waa idinku sugan yihiin oo manaafacaad kalena waa idiin leeyihiin wa minhaa nicmowleyda xaggeeda ayaa taakuluuna wax ka cunaysaan oo cadkeediina waa cunaysaan dee intaa qalataan walakum waxaa idinku sugan fiihaa nicmooleyda dhexdeeda jamaalun qurux xiina turiixuuna markaad soo caraabinaysaan iyo wa xiina tasraxuuna markaad aroortii foofinaysaanba sulaymaan aljamal futuuxaatulilaahiyaha wuxuu ku odhanayaa wa qudima aliraaxatu cala atasriixi caraabinta waxaa looga soo hormariyey foofinta hore maca annahu khilaafu lwaaqic iyadoo sidaasi sida waaqica ah ee jirta ay khilaafsan tahay oo waaqic ahaan dee waxaa horraysa xoolaha in la foofiyo in lasoo caraabiyaana waa dambaysaa marka iyadoy waaqicii ka duwanta oy khilaafsan tahay waxaa caraabihii dambeeyey loo soo hormariyey lianna aljamaala fi liraaxati wa huwa arujuucu ila albuyuud waayo quruxdu yacni muuqashaday ka muuqanaysa caraabaha marka xeradeedii lagu soo celinayo nicmoolayda akharu minhu ayaa ka fara badan fii waqti tasriixi xilliga la foofinayo oo xoolaha aroortii waxaa la foofinayaa oo xeerada xerada laga dareerinayaa iyadoo dee iska gaajaysan bog iyo beerkii isku dhagay candhadoodii caana ka madhan tahay ayay foofaysaa dabeed dee waxa weeyaan bannaankaasay ku kala baahaysaa laakiin galabtii marka lasoo caraabinayo iyadoo caloosheedii ay buuxdo candhadeedii caana ka buuxdo xoolihii oo sunsumayoo wada socda oo midba mid waxa weeyaan uu daba socdo quruxdu markaasay muuqan og tahay marka maadaama xilligaa quruxdeedu ay aada u muuqato xilligaa ay soo dharagtay dararsan tahay ee xeradeedii ay ku soo hoyanayso wakhtigaa maadaama quruxdu ku badan tahay waxaa la soo hormariyey xilligii ay quruxdu badnayd oo caraabaha ah ayaa laga soo hormariyey foofintii wa taxmilu way qaadaysaa nimcoolaydaasi adqaalakum culaysyadiinnay qaadaysaa waa geeliye waayo geelu gaadiidkooga iyagu ay fuulaan alaabtoodana ku rartaan ee ay ku guuraan buu ahaa marka wa taxmilu way qaadaysaa waa geeliye adqaalakum nimcoolaydaasi culaysyadiinniiyo alaabihiinnay qaadaysaa oo ilaa beladin ilaa dhul xaggiibay u qaadaysaa dhulkaasoo lam takuunu aydaan ahaanin baaliqiihi kuwa gaadhi kara dhulka ilaa bishiqil anfusi nafaha dhibaatadooda iyo mashaqadooda mooye si kale aydaan ku gaadhi karteen macnaha dhul idinka dheer oo dhibaato mooye si kale aydaan ku gaadhi karteen baa waxa weeyaan alaabtiinnii intaa ku rarataan ay idiin gaadhsiinaysaa nicmoolayda geelu waayo inna rabbakum rabbigiin la ra'uufun waa mid tudhis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariista inuu idiin tudhuu idiin naxariistana waxaa ka mid a nicmoolayda aad ku intifaacaysaan ee si walba aad waxa weeyaan u manaafacadsanaysaan inuu idiin abuuray ayaa raxmaddiisa iyo raafadiisa ka mid ah waalkhayla ay wa khalaqa alkhayla fardihiina alla waa idiin abuuray iyo walbiqaala baqlihii iyo walxamiira dameerihii litarkabuuhaa muxuu idinku abuuray litarkabuuhaa si aa u fuushaan oo gaadiid uga dhigataan iyo waziina waliajli ziina iyo qurux darteed oo yacni lagu xaragoodo oy qurux iyo wanaag idiin tahay dhaqashada xoolahaas wayakhluqu wuu abuurayaa rabbi maa laa taclamuuna waxaydaan ogeynna ilaahay waa idiin abuurayaa halkan waxa uu ku tilmaamay nicamta ilaahay addoommadiisa u galay inay ka mid tahay dee fardaha iyo baqlaha iyo dameerahaas uu abuuray waxaa kaluu tilmaamay xikamka iyo waxyaabaha looga faa'iidaysanayo ay ka mid tahay in gaadiid laga dhigto iyo qurux darteed ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala idinku abuuray baa rabbi uu yidhi jalaaludiin asuyuud waxau odhanayaa watacliilu bihimaa litacriifi nnicami laa yunaafi khalqaha ligayri dalik kal akli fi lkhayli athaabiti bixadiidi saxiixayn wuxuu yidhi in lagu sababeeyo waxa weeyaan labadan arrimood ee rukuubka iyo ziinada in lagu sababeeyo ma diidayso manaafacaad kale inay yeelan karto sida fardaha oo kale dee iyadoo gaadiid laga dhiganayo oo qurux iyo ziina ku jirto ayaa haddana in la cunaa ay bannaantahy baa widhi sida xadiidka saxiixeynka ku sugan marka macnaha in litarkabuuhaa wasiinatan labadan cillo sheegidda la sheegay ma diidayaan si kale in loogu intifaaci karo wayakhluqu maa laa taclamuuna waxa soo gelaya kullu markuubin ilaa yowmi alqiyaama ilaa maanta ilaa qiyaamaha laga gaadhayo wax kastoo soo kordha oo la fuulo oo gaadiid laga dhigtaa wuxuu soo hoosgelayaa wayakhluqu maa laa taclamuuna waana qaacido guud oo qur-aanku dhigay waayo qur-aanka mucjisadiisay ka mid tahay inuu dhigo qawaacid guud oo ay soo hoosgelayaan ilaa qiyaamaha waxa iman doonaa oo iminka haddii waxyaabo gaara la tirin lahaa waxa suuroobi lahayd waxaan la sheegin inuu yimaado laakiin iminka wayakhluqu maa laa taclamuuna waxa soo gelaya kullu markuub cir iyo dhul iyo badba noocuu doono ha noqdo wax badda quusa ha noqdo wax dul socda ha noqdo wax hawada duula ha noqdo wax berriga iyo bannaanka wax kastoo la fuulaha soo gelaya waxa la cabiray wakhtiguu qur-aanku soo degayo wixii gaadiid ahaa oo fardahan iyo baqlahan iyo dameerahan iyo geelan iyo waxyaabahan xayawaanaadkani waa kuwii wakhtigaa gaadiidka ahaa haddii wakhtigaa gujisiya iyo maraakiib iyo diyaarada la odhan lahaa dee dadku maba yaqaanaanba laakiin xikmadda alle waxay keensatay iyadoon waxba la carabaabin qaacido guud oo caam yeesho waxaasoo dhan in la dhigo oo wayakhluqu maa laa taclamuuna wax alla waxa maanta socdaa halkaasay soo gelayaan waxa yacni gadaal ka iman doonaana halkaasunbay soo gelayaan waa qaacido caam oo koobsanaysa wax kastoo gaadiid laga dhigto alla waxau yihi wa cala allaahi qasdu sabiili wa minha jaa'irun wa cala allaah ilaahay korkiisuu ahaaday qasdu sabiili ay bayaanu qasdi sabiil sie jamalkuwa uu ku soo qadarayo futuuxaadka waddada xaqee dhexdhexaadka ah caddaynteedu allay saaran tahay wuxuu odhanayaa ay tafadulan ilaahay cidi wax kuma waajibise waa tafadul isagu addoommadiisa ugu deeqay inuu naftiisa saaray oo rabbi xaq kaga dhigay inuu u bayaamiyo addoommadiisa dariiqa xaqa ah iyo dariiqa baadilka inuu u kala bayaamiyo wa hadaynaahu najdayni inaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuura waa laynoo kala caddeeyey marka caddayntaa ilaahay uu isa saarayna isagaa isa saaray cidina kuma waajibin waa tafadulan minhu wa takaruma wa cala allah alle korkiisunbuu ahaaday qasdu sabiili ay bayaanu qasdi sabiili waddada dhexdhexaadkee toosan caddaynteeda la caddaynayaa allay saaran tahay wa minhaa waddooyinkaasay ka mid ahaadeen jaa'irun mid leexsan oo ilaahay aan ku gaadhsiinayna kula ambanaysa oo meel daran kula maraysa walow shaa'a hadduu rabbi dooni lahaa ay hidaayatakum hanuunkiinna alla hadduu dooni lahaa uu qadari lahaa lahadaakum waa idin hanuunin lahaa ajmaciina xaalatiin dhammaantiin huwa rabbi alladii waa allaha anzale ka soo dejiyey min asamaa'i xagga sare maa'an biyo lakum waxaa idiin sugnaaday oo minhu biyaha xaggooda idinka sugnaaday sharaabun kuwa aad cabtaan oo cabbitaan ah biyaha waxaa idinka sugnaaday sharaabun kuwa aad cabtaan oo afkiinna u cabtaan oo dee noloshiinna ku maaraysaan oo ku badbaadisaan wa minhu biyaha rabbi soo dejiya waxaa ka mida shajarun dhir baa ka mid ah oo macnaha biyaha sababtooda dee kudha yacni ku imanaysa geedaha iyo dhirtaasoo fiihi dhirtaasoo tusiimuuna aada daajinaysaan xoolihiinna ay ancaamakum xoolihiinna iyo nimcoolidiinna aada daajinaysaan aysarku wuxuu odhanayaa fiida bimacna albaab uu ka dhigayaa oo fiihi ay bisababihi oo markaa waxaynwaxayn minhudaan u jeedaa wa minhuda mintuu ka dhigayaa bimacna albaa oo wa bisababihi yakuunu shajaru ilan geedku wuxuu ku soo baxayaa oo nabaataadkii kala duwanaa oo dhan ay soo gelayaan biyaha alla uu soo dejiye dartood baa dee dhirtu ay ku soo baxaysaa marka minta marka bimacna albaa laga dhigo wuxuu noqonayaa wa minhu ay wa bihi bisababi ilmaa biyaha sababtooda waxa ku ahaanaya shajarun dhir ama geedo yacnii biyaha sababtoodii waxaa ku ahaanaya shajarun geedo ama dhir dhirtaasoo tusiimuuna xoolihiina aada daajisanaysaan fiihi dhirta macnaha dhir iyo geedo iyo nabaataad xoolihiinna aada daajinaysaan oo ay daaqayaan ayaa biyaha sababtooda ku ahaanaya oo ku soo baxaya yumbitu wuu soo bixinayaa rabbi lakum idinku idiin soo bixinayaa bihi ay bisababi ilmaa biyaha sababtooduu idinku soo bixinayaa azarca beeraha aada beeranaysaan markaa zarcu waa midhihii aadamuhu uu quudanayey ee aynu beeranaynay dhulka ka soo baxayey ee gallaydii waxa weeyaan qamadinkii iyo waxyaabihii la midkaa ee dadku ay cunayeen marka yumbitu waa ku soo bixinayaa rabbi lakum idinkuu idiin soo bixinayaayo bihi ay bilmaa biyahaasuu idinku soo bixinayaa azarca zaracii oo beerihii aad beeranayseen midhihii la quudanayay idiin soo baxayeed beeranayseen iyo wazaytuuna zaytuunkii ayaa alla idinku soo bixinayaa iyo walnakhiila timirtii iyo walacnaaba cinabyadii wa min kulli thamaraat ay wa shay-an min kulli thamaraat iyo wax ka mid a midhaha dhammaantood yacnii midhaha kulligood wax ka mid a ayaa rabbi biyaha idinku soo bixinayaa jamalku waxa uu futuuxaadka ku odhanayaa min tabciidiya ay wa bacdu kulli thamaraati id kulluhaa inamaa yuujadu fi ljanna wamaa anbata fi lardi bacdun min kulliha litadkira mintu waa tabciidiyo oo waxaa looga jeedaa thamaraadka dhammaantood badh ka mid a waayo midhaha oo dhan oon waxba ka dhinnayn jannuunbaa laga helaa arlada waxa uu alla ka soo bixiyena waa badh ka mida uun midhahaasi dhammaantood badh ka mid a ayuunbaa dhulka uu ka soo bixiyey litadkira si loogu waantoobo oo wax loogu qaato kuwaa dambena loogu xasuusto alla waxau idhi inna fii daalika madkuurkaa la soo sheegay oo biyaha la soo dejiye nabaataadka kala duwan ee alla ku soo bixiyey arrimahaa la soo sheegay dhexdooda waxaa idinku sugan la aayatan calaamad lagu cibro qaato ilaahay awooddiisa iyo weynidiisa tusinaysa liqowmin qol aanay ugu sugantay qoladaasoo yatafakkaruuna ka fakaraya arrimahaasoo u fiirsanaya waxna ku qaadanaya wa sakhara waa sakhiray rabbi lakum idinku idiin sakhiray alleyla habeenka iyo walnahaara maalinta iyo washamsa cadeedda iyo walqamara dayaxa wannujuumu xidiguhuna waa mubtadee musakharaatuna waa khabarkii wannujuumu xidiguhuna musakharaatun kuwa la sakhiray oo la leeliyo weeyaanoo biamrih ilaahay amarkiisa iyo awooddiisa iyo idankiisa ayaa lagu leeliyoo lagu sakhiray inna fii daalik madkuuraadkaa la soo sheegay oo makhluuqaadkaa waaweynee rabbi uu sahley uu sakhiray ah waxyaabaha la soo sheegay alla uu sakhiray dhexdooda waxa ku sugan la aayaatin calaamaad baa ku sugan lagu cibro qaato astaanna waa ilaahay weynidiisa iyo awooddiisa liqowmin qol aanay ugu sugantahay qoladaas oo yacqiluuna wax kala garanaya wamaa dara'a wasakhara ku xidh ay wasakhara waxa kaloo rabbi idiin sakhiray maa dara'a wuxuu ku abuuray ee lakum idinka uu idiin abuuray fil ardi arlada dhexdeeda uu ku abuuray mukhtalifan xaalu yahay miduu kala duwan yahay alwaanuhu midabadiisu min alxayawaanaati waannabaataati wagayri daalik oo noolayaasha iyo xayawaanaadka lagu intifaaco iyo nabaataadka kala duwan ee dhulka ka soo baxaya ee kala midabada ah ku cagaaran ku cas ku madow ku kale yacni waxyaabaha dhulka ka soo baxaya ee kala duduwan iyo xayawaanaadka dhulka ku nool waxyaabaha alla uu arlada ku abuurayna waa idin sakhiray oo noole iyo manoolaba waa ku intifaacaysaanoo waa manaafacadsanaysaan inna fii daalika arrinkaa la soo sheegay dhexdiisa waxaa idinku sugan oo noole iyo nabaataadba wixii arlada ka soo baxay in idinka laydiin sakhiray oo aad ku intifaacaysaan arrinkaasi dhexdiisa waxa ku sugan la aayatan calaamad lagu cibro qaato astaan u ah ilaahay awooddiisa kaamilka ah liqowmin qolaanay aayadii ugu sugantoo kuwaan toobaya waxna ku qaadanaya qoladaasoo yadakaruuna kuwaan toobaya wa huwa rabbi alladii waa allaha sakhara sakhire albaxra badda litaakuluu si aad uga cuntaan minhu badda xaggeeda laxmaa hilib hilibka oo tariya daraya oo cusub waxaa fareeshkaa cusub maxaynu anaa daray soo maaha waa daraygii uun tariya daray oo cusub wax raagay oo dee meel yaallay ma aha halkan lafteeda dee icjaaska qur-aankee ku jira waxa weeye waxyaabaha iminka la ogaaday aada looga taxadira maxaa ka mid ah kalluunku waa waxyaabaha inuu qudhmo ama xumaado ama bakteriya ay ku dhalato ugu nuguleh ugu degdega badan leh walidaalika in yar ma moog kol haddii badda laga soo saaro wax yar bannaan ma ooli kara haddaan markaaba tallaagad lala doonan cadka kale iyo waxyaabaha kale la cunaa dee wuu ka duwan yahi waxaa laga yaabaa muddo dhan inaad hilibka iyo waxyaabaha iska manaafacadsato adigoon tallaagad ba haysan laakiin kalluunku waa waxyaabahaynu cunno waxa ugu nugul ee ay ugu degdeg badan tahay bakteriya iyo waxyaabo inay ku dhashaan oo qofkii cuduru ka qaada hadduu isagoo fasaado xumaaday uu waxa weeyaan cuno markaa xumaanshaha iyo fasaadku maadaama uu ku soo degdego ayaa la yidhi laxman tariya waa xilliguu ugu fiican yahay ugu caafimaad badan yahay in lagu cuno markaa isagoo cusub la soo saaray ee aanuu noqon wax raagay oo dee doorsoomay markaa dee arrintaas yacni qur-aanku xilligaasuu tilmaamay daraynimadiiyo cusaybka inuu ku wanaagsan yahay innakana dee imikaa la dareemay oo bannaanka in yar ma ooli karo waa in meel lala doonto wa huwa rabbi alladii waa allaha sakhara sakhiray albaxra badda layliyey lita'kuluu si aad uga cuntaan minhu badda xaggeeda laxmaa hilib hilibkaasoo tariya cusub waa kalluunkii oo watastakhrijuu aad ugala soo baxdaan minhu badda xaggeeda xilya wax laysku qurxiyo xilyadoo talbasuunaha aad xidhanaysaan oo luulka iyo macaadinta qaaliga ee badda lagala soo baxo wa taraa waxaad arkaysaa nebi maxamedow iyo ruux kastoo mukhaatabowba alfulka doonyihii baad arkaysaa mawaakhira xaal ay yihiin kuwa jeexaya fiihi badda dhexdeeda oo markay socdaan aad mooddo mawjadaha iyo biyaha badda inay laba u kala jeexayaan xawaaraha ay ku socdaan walitabtaguu waxaad ku cadaftaa lita'kuluuda oo sakhara albaxra lita'kuluu minhu ilaahay badda wuxuu u sakhiray si aad uga cuntaan hilibkaa darayga ah iyo walitabtaguu halkaa ku cadafoo raaci iyo si aad u doonataan oo u dalabtaan min fadlihi ilaahay deeqdiisa aad u dalabtaan oo ganacsiga iyo tijaarooyinka aad u raadsataan ayaa badaha laydinku sakhiray iyo walacallakum tashkuruuna si aad rabbi ugu mahadisaan nicmada uu idiin galay ee korkiinna uu ku galladaystay wa alqaa waa riday rabbi fil ardi arlada dhexdeeda waxa uu ku riday rawaasiya ay jibaalan rawaasiya buura ku qotoma rawaasiya waa bimacnaa thawaabita oo waa wasfi mawsuufkiisii maxduuf yahay marka jibaalan buu alla ku riday arlada dhexdeeda buuraha oo rawaasiya ku sugan oo ku qotoma oo sidii qodinka iyo dhidibada loogu dhidbay arlada si aanay u dhaqdhaqaaqin maxaa buuraha yacni loogu qotomiye loogu sugay arlada an tamiida lian laa tamiida si aanay idinla iilan ama idinla dhaqdhaqaaqin bikum idinka arladu si aanay idinla iilanin ama si aanay idinla dhaqdhaqaaqin ayaa buurahaa adag lagu dhidbay oo qudimo looga dhigay wa anhaaran ay wa jacala fiiha anhaaran waxaa kaloo alle arlada dhexdeeda ka yeelay webiyaal oo uu ka jeexay wa subulan wadooyinna alle arlada dhexdeeda waa ka yeelay lacallakum tahtaduuna likay tahtaduu si aa ugu hanuuntaan maqaasidda iyo meelaha u socotaan oo haddaanay wadda jirin qofku maqsadka iyo meeshuu u socdo dee ma gaadhi kareen waxaa waddamada laysaga tallaabaa oo tuulooyinka laysaga tallaabaa oo magaalooyinka loogu kala socdaa dee meel walba waddaa tagta marka waddooyinkaasi lacallakum tahtaduun bal haddii gebigeeduba dhir iyo geeda iyo dhagax iyo buur dhulku ku xidhan yahay halkeed mari lahayd marka waddooyin in laynoo sahlay waa min nicam illaahi calaa cibaadih wa calaamaatin iyo tilmaamo ayaa ilaahay arlada u yeelay tilmaamo lagu aqoonsanayo qofku halka uu marayo sida maalintii oo kale meelaha buuraha leh iyo meelahan buuraha lahayn dee waxaa lagu aqoonsanayaa qofku mandiqada iyo meesha uu marayo oo buurahaas oo waxyaabaha lagu aqoonsanayo dhulka wa calaamaatin tilmaamo ayaa ilaahay arlada dhexdeeda yeelay ama buura ha noqdaan ama geeda ha noqdaan ama dhagax ha noqdaane calaamado lagu aqoonsado hadba degaanka la marayo ama meesha loo socdo ayaa arladii dhexdeeda alla u yeelay bal hadday isku wada mid tahay ka waran oo meelina meel aanay ka duwanayn miyaa la aqoonsan lahaa meelaad tegayso iyo meelaad u socoto wa binnajmi ay wa binnujuumi xidigahana hum iyagu khalqigii yahtaduuna waa ku hanoonayaan oo xidigihiina habeenkii baa lagu hanoonayaa oo lagu aqoonsanayaa xaggaad u socotee iyo jihada ama qibladu xagga ay kaa xigto habeenkii baa lagu aqoonsanaya oo haddii geedaha iyo buuraha maalintii lagu aqoonsanayo calaamada yihiin iyo astaan xidiguhuna waa calaamadaha habeenkii lagu aqoonsado jihada iyo meesha loo soconayo alla waxau idhi afaman mid kaasoo yakhluqu wax abuura huwa man kuwa allaahe allaha wax abuuraa kaman mid miyuu la mid yahay kaasoo laa yakhluqu waxba aan abuurayn kalla laa yastawiyaani matala afalaa tadakkaruuna miyaydaan waantoobayn oo wax qaadanay wain tacudduu haddii aad tirisaan nicmat allah ilaahay nicmadiis waa mufradun mudaafun limacrifatin fayacum nicamka alla idinku galladaysay diin iyo duunyaba ta muuqata iyo ta qarsoonba nicmooyinka alle haddaad tirisaan oo tiro ugu dhaqaaqdaan laa tuxsuuhaa ma koobi karaysaan ina allaha alle lakafuurun waa mid dembi dhaafis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariista suuratu ibraahiim aayaddii inagu soo martay wa aataakum min kulli maa sa'altumuuh wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa ina alinsaana la daluumun kafaar halkaasaynu ku soo tilmaannay labadan aayadood ee sadrigana isaga mida xagga hore cajuska iyo xagga dambena ku kala duwan mid walba waxaa lagu khatimay taa horena mucaamalada addoommada ee qaldan baa lagu khatimay tan dambena mucaamalada alla addoommadiisa kula dhaqmo ayaa lagu khatimay haddaanay makfiro iyo raxma jirinna dee laynama arkeenba innakoo gaboodfalayna oo ka gaabinana mahadnaqa ayaa haddana ilaahay inoo nicmaynaya jalaalaynku waxau odhanayaa laa tuxsuuhaa fadlan an tutiiquu shukrahaa iska daa inaad mahadnaqeeda kartaane yacnii maba tirin kartaan mahadnaqana hadalkiisaba iska daa kolla ma koobi kartaan kamana gungaari kartaan inaad waxa weeyaan mahadnaqii rasmiga ahaana ee ilaahay uu idinka mudnaa inaad samaysaan wallaahu alla yaclamu waa ogyahay maa tusiruuna waxaa qarsanaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxaad muujisanaysaaanba waaladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan min duuni illaahi alla sokadii laa yakhluquuna ma abuurayaan shay a waxba wa hum iyagaaba yukhlaquuna la abuurayaa amwaatun kuwa dhintay weeye hayru axyaa'in oon noolayn wamaa yashcuruuna mana garanayaanoo ma dareensana ayaana goorta yubcahuuna la soo bixinaya khalaa'iqda ilaahukum macbuudkiinna xaqii ilaahun macbuud weeyi macbuudkaasoo waaxidun keli ah faaladiina haddaba kuwa laa yuuminuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhira aan rumaynayni quluubuhum qalbiyadoodu munkiratun waa mid inkiraysa oo diidan towxiidka walxaal bay towxiidka inkirayaan oo diidayaan hum iyagu mustakbiruuna ay iska weynaynayaan innahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allaahu yastakbiruun laa jarama ay xaqan waxa hubaalah anna allaha in alla yaclamu u ogyahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan iyo wamaa yuclinuun waxay muujisanayaanba innahu ilaahay laa yuxibu ma jecla almustakbiriina kuwa iskibriya ilaahay ma jecla wa idaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga maadaa anzala muxuu soo dejiyey rabbukum rabbigiin qaaluu waxay odhanayaan asaatiiru alawaliin huwa kaa munasalkii asaatiiru lawaliina kuwii hore beenahoodii weeyi asaatiir waa jamcu ustuura waana maa suira min alakaadiib min alawaliin maa suira min akaadiib alawaliin yacni ustuura ayaa asaatiir lagu jamciyey oo waxaana loo jeedaa waa beenihii dadkii hore laga soo qorqoray ayay u jeedaan oo qur-aankii rabbi ee ay sixir iyo shicir iyo kahaano ku lahaayeen baa asaatiiru lawaliinna ay ku leeyihin waa waa sheeke bereleydiiyo beenihii dadkii hore laga soo qorqoray bay yidhaahdeen liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama laamtani waa laamu lcaaqiba jalaaludiin asuyuutiba sida uu jalaaleynka ku odhanayo liyaxmiluu ay fii caaqibati alamri maxay sidaa u yidhaahdeen qaaluuda ku xidhoo waa liyaxmiluu si ay u xambaaraan ugu dambaynta cidhibtooda dambe si ay u qaadaan oo u xambaaraan awsaarahum dembiyadooda kaamilatan xaal ay tahay dembiyadaasi kuwa dhammaystiran oo dee iyaga waxba laga dhaafi maayo waa gaalo mu'miniinta sayi-aadkooda wax badan baa laga tirtiraa oo laga dhaafaa iyaga se kaamilatan baa la yidhi waa kufaar mu'minku sidaa ma aha liyaxmiluu si ay u xambaaraan awsaarahum dembiyadooda kaamilatan xaalay tahay mid dhammaystiran yowma alqiyaamati maalinta qiyaame si ay dembiyadoodii oo dhammaystiran oo waxba ka dhinnayn dhabarka ugu qaataan iyo wa min awsaari aladiina kuwii dembiyadoodii wax ka mid ah kuwaasoo yudiluunahum ay hallaynayeen bikayri cilmin cilmi la'aan ay ku hallaynayeen alaa hooyaay saa'a waxa xumaaday maa yasiruuna waxay xambaaranayaan iyo dunuubtay qaateen baa alla ilaah xumaatay halkan waxaa lagu tilmaamay marka la yidhaahdo rabbigiin muxuu soo dejiyey waxay odhanayaan waa beenihii hore dadkii hore laga soo qoray asaatiiru lawaliina iktatabaha fahiya tumla calayhi bukratan wa asiila waxaa la tilmaamay liyaxmiluu awsaarahum liyaxmiluu cillo uma aha qowlka oo sidan umay odhan si ay dembi u xambaartaan dembiba iyagu ma dareensana inay hanuunsan yihin bay ismoodayaan laakiin liyaxmiluudu waa fii caaqibati alamri oo waxay ku hadleen cidhibtiisa dambe wuxuu ku dambaynayaa dembigoodii oon midh ka dhinayn inay xambaaraan maalinta qiyaame oon waxba laga qaadin waxa weliba loogu darayaa wa min awsaari aladiina yudiluunahum bikayri cilm kuway cilmi la-aan ku hallaynayeen dembiyadoodiina waa xambaaranayaan walayaxmilunna ahqaalahum wa ahqaala maca ahqaalihim walayus'alunna yowma alqiyaamati camaa kaanuu yaftaruun sidai aayaddaa kaleba rabbi ku lahaa wallee way xambaaran culaysyadoodii waa dembiyaday iyagu galabsadeen iyo culaysyo kaloo ula socda waa dadkay hallaynayeen maalinta qiyaamena waxay ku been abuuranayeen iyo iftiraagoodii waa la weydiin oo looga tegi maayo sababta haddaba dadkan ay halleeyeen dembiyadoodii ay u xambaaranayaan waxa weeye horta waxa minta tabciidiyada a loo geliyey wa min awsaari aladiina yudiluunahum dee dadkani dembiyadan ay samaynayaan qaarna iyagaa u sababoo horseed ugu ahaa qaarna dadku dee iyagaa iskooda marka horeba u samaynayey markaa dee dadku iskooda waxay iyagu hore u samaynayeen taasi iyagay u gaartoo cidila wadaagi mayso laakiin dembiyaday kuwani u horseedeenay u sababeen ayay la qaybsanayaan taana waxaa tilmaamaya xadiidkii nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha min bacdi laa yunqasu min ujuurihim shay waman sanna fi lislaami sunnatan sayi'a facalayhi wisruha wa wisru man camila biha min bacdi laa yunqasu min awsaarihim shay nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu tilmaamay ruuxa islaamka dhexdiisa ku jideeya sunno iyo dariiqo wanaagsan ee dadka u horseeda waxa uu helayaa dariiqadaa uu dadka u horseeday abaalkeedii iyo cid kastaoo kaga dayataa abaalkay helaysa mid lamid ah iyadoo kuwaa abaaladooda aan waxba laga dhimayn oo loo oofinayo sidoo kale qofka xumaan dadka u horseedana wuxuu helayaa xumaantaa dembigii ka dhashay iyo cid alla cidda kaga dayata dunuubta ay galaan yacni dunuubtoodii oo kale ayaa isagana loo xambaarinayaa iyadoo kuwaa dunuubtoodii aan waxba laga dhimayn waxaa markaa inkaariya ayaan darro badani u soo hoyatay dadka ummadda ugu baaqa waxaan ilaahay raalli ka ahayn dembi iyo macsiyo waayo dee in allaynta ummad kaga dayata ee ku raacda dembigaas dembigay kuwaasi helayaan mid lamid ah iyagana dhabarka loo saarayo ila iyagaa sabab u ahaayo ilaahay waxau idhi qad makara way shurqooleen aladiina wixii min qablihim iyaga ka horreeyey gaaladan ree makee quraysheed ummadihii ka horreeyeyba way shurqooleen ay ambiyaa'ahum usoo qadar ambiyadoodii ayay shurqooleenoy dhagreen fa atallaahu dabeed ilaahay baa u yimid bunyaanahum dhismahoodii oo min alqawaacidi seeska hoose ayuu ilaahay kaga yimid dhiskoodii dabeed intuu fujiyey oo uu baabi'iyey ayaa fakhara waxaa ku soo dhacay calayhim korkooda asaqfu saqafkiibaa dusha kaga soo dhacay fa ata allaahu allaa u yimid bunyaanahum dhismahoodii min alqawaacidi seeska iyo hoosta ayaa alla dhismahoodii kaga yimid fa khara dabeed waxaa ku soo dhacay calayhim korkooda asaqfu saqafkii dhismahaa ku soo dhacay oo min fowqihim xaggooda saruu kaga soo dhacay dee dhisme waxa weeyaan seeskii la fujiyey oo kor loo qaaday dee waxa weeyaan saqafkiisu waa soo dhacaya ilan seeskuu ku taagnaaye wa ataahum waxa u yimid alcadaabu cadaabkii ayaa u yimid oo min xaydu meel buu uga yimid laa yashcuruuna aanay dareemayn oo aanay yacni malaysanayn meelaanay ogayn oonay ka filanayna cadaab allaa uga yimid summa yowma alqiyaamati dabeed maalinta qiyaame yukhsiihim ilaahay waa dullaynayaa oo waa hoojinayaa wayaquulu waxaanu odhanayaa ayna aaway shurakaa'iya kuwii aniga wax ila wadaagayay sidaad ku andacoonaysaan ay bizacmikum alladiina shurakadaasoo kuntum ahaydeen tushaaquuna ay tushaaquuna alambiyaa kuwa ambiyada iyo rususha ku khilaafa fiihim ay liajlihim fiiduna waa sababiye iyaga dartood kuwaad rususha u khilaafayseen ee aniga aad wax ila wadaajinayseen aaway halkay ka dhaceen qaala waxay yidhaahdeen markaa aladiina kuwii uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey ama maadi bimacna almudaarica ka dhigo ilan waa qiyaamada waxay odhan doonaane qaala ay yaquulu marka waxay odhan doonaan aladiina kuwii uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey waxay odhan doonaan oo min alambiyaai waalmu'miniina oo ambiyada iyo mu'miniinta ka mid ah marka kuwii cilmiga la siiyey oo ambiyadii lasoo diray iyo mu'miniintiiba ka mid yihi waxay odhan doonaan ina alkhizya dulliga alyowma maantadan la joogo waa qiyaamadii ah iyo wasuu'a xumaanta oo cadaabkii ah waxaa looga jeedaa xumaantan cadaabkii liannahu yasuu'u saaxibah waayo saaxiibkiisa waa xumaynaya marka waxay odhanayaan culimmadii ambiyada iyo mu'miniintu ina alkhizya dulligu alyowma maanta iyo wasuu'a xumaanta oo cadaabkiihi cala alkaafiriina gaalada korkooduu ahaaday oo iyaga ayaa maanta la cadaabayaa lana dulaynayaa oo maxsharka qiyaame lagu fadeexadaynaya halkan waxaa lagu tilmaamay in ummadihii hore ambiyadoodii ay shirqooleen taasi waxay tilmaamaysaa makriga ay gaalada reemaka samaynayaan waa wax looga horreeyey iyagu ugumay horrayn dabeed alla wuxuu tilmaamay kuwaa hore ambiyadoodii shirqoolay ilaahay dhismayaashoodii intuu hoosta kaga yimid oo uu fujiyey ayaa saqafkii korkooda ku soo dumay oo sidaa ku halaagsameen oo cadaabkii iyo cuquubadii ugu habsatay taasi adduunyaday ku heshaye adduunyo lagaga tegi maaye aakhirana waa lagu dulaynayaa oo waa lagu fadeexadaynayaa oo alla wuxuu odhanayaa aaway kuwaad wax ila wadaajin jirteen eed iyaga dartood ambiyada iyo mu'miniintaba u khilaafi jirteen waxa weeyaan iyagu markaa dee jawaab iyo hadal meesha uma yaallo oo jawaab iyo hadal waa ka lumay culimmadii baa odhanaysa ambiyadii iyo mu'miniintii maanta dulligiiyo cadaabku waxa uu korkooda ahaaday gaalada haddaba fa ata allaahu bunyaanahum min alqawaacidi laba qowl baa ku jira in la yidhaahdo waxa uun looga jeedaa tamhiilun liifsaadi maa abramuuhu min almakri birusul yacnii waxaa la tusaalaynayaa uun sida alla u baabi'iyey shirqoolkiiyo dhagartay u dhigeen oo macnaha maadaama ambiyada iyo mu'miniinta iyo diinta ay shirqoolayeen oo dhagar u dhigayeen oo dabin iyo xumaan u maleegayeen sida ilaahay wax alla waxay makri maleegeen u baabi'iyey baa waxaa lagu shabbahay guri dhisan oo inta seeska lagaga yimid oo la fujiyey saqafkiisi iyo saanqaafkiisii soo dhacoo baaba-ay oo sidaa ku burburay waa tusaale uun marka guri xisiya looma jeeda ee waxaa lagu tusaalaynayaa uun sida loo baabi'iyey waxay maleegeen iyo shirqoolkoodii kaasi waa qowl oo in la yidhaah waa mithaal iyo tusaale lagu tilmaamayo ibtaalu makrihim qowlka kale wuxuu odhanayaa maya eh nin la odhan jiray namruud ibnu kancaan oo meesha baabi la yidhaahdo dhisme weyn ka dhisay oo yidhi waxaan korayaa samaawaadka si aan ula soo dagaalamo ehelka iyo makhluuqaadka halkaa ku nool ayaa dhismihii wuxuu wadaba fa ahaba allaahu riixa fa khara dalika albinaa'u calayhi wa calaa qowmihi fahalakuu imaamu shawkaani ayaa fatxulqadiirka wuxuu ku odhanayaa wadahaba akharu almufasiriina ilaa ana almuraada bihi namruud ibnu kancaan xaysu banaa binaa'an cadiiman bibaabila waraama asucuuda ila asamaa liyuqaatila ahlaha fa ahaba allaahu riixa fakhara dalika albinaa'u calayhi wa calaa qowmihi fahalakuu ninkaasi dhismaha dheer markuu sameeyey uu yidhi samaawaadka ayaan korayaa waxaan la soo dagaalamayaa samada ciddii ku noolayd markuu dhiskii wuxuu wadaba dabayl baa alla u soo diroo ku dumisay markaasaa dhismihii isaga iyo qoomkiisiiba uu ku dul dhacay oo ay wada halaagsameen wuxuu yidhi mufasiriinta badankoodu sidaasay ku fasireen inuu dhismahaasi kaa yahay laakiin wuxuu yidhi shawkaani wal awlaa ana alaayata caamatun fii jamiici almubtiliin min almutaqadimiina aladiina yuxaawiluuna ilxaaqa adurri bilmuxiqiin laakiin waxaa habboonoo raajixa in la yidhaah aayaddu waxay caam ku tahay dadka ahlu baatilkao dhan kuwii hore ee mutaqadimiinta iyo ciddii la mid aba ee waxa weeyaan doonaya inay dhibaato soo gaadhsiiyaan dadka ahlu xaqa ah sidaasaana raajix oo in la yidhaahdo waa uun tusaale caamahoo cid mucayana kuma dhacaysee waa uun kuwii hore iyo kuwii dambaba ciddii makri iyo shirqool ahlu xaqa u dhigta ilaahay inuu shirqoolkay dhigeen ku ka daran u dhigayo oo uu baabi'inayo unbay tusaaliya mithaal u tahay qaala aladiina ay yaquulu aladiina waxay odhanayaan kuwii uutulcilma cilmiga la siiyey waxa weeyaan ambiyada iyo mu'miniintaba ahaa ina alkhizya dulliga alyowma maanta iyo wasuu'a xumaantoo cadaabkii cala alkaafiriina gaalada korkoodu ahaaday alladiina gaaladaasoo ku sifee tatawafaahum ay oofsanaysa almalaa'ikatu malaa'igtu ay oofsanayso daalimii anfusihim nafahooda kuwa dulmiyey xaal ay yihiin oo gaalnimo iyo waxa weeyaan shirki ku dulmiyey fa alqow dabeed waxay rideen kuwaa ay malaa'igtu oofsanaysee nafta ay ka qabanaysa iyagoo daalimiina fa alqow waxay rideen assalama hoggaansamid ayaa ay rideen qaa'iliina xaale ay leeyihiin maa kunnaa mabaanaan ahayn nacmalu kuwa sameeya min suu'in xumaan balaa alla ilaahay xumaan waa samayn jirteen baa loogu jawaabayaa balaa waa takdiib la beeninayo oo la sugayo inay xumaan iyo shirkiba samaynayeen oo ay kuntum tacmaluuna suu-a weeyaan balaadu maya ee waad samayn jirteen shirkiga iyo gaalnimadaba ina allaha ilaahayna caliimun kii u ogaal badan weeyaan bimaakii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya kuwaa malaa'igtu ay oofsanaysa iyagoo nafahooda dulmiyey ee hoggaansanka dhiibay ama riday maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa ay istaslamuu cinda mucaayanati almowt kol alla kolkay malaa'igtii u timid ee naftii in laga qabto la damcay ayay isdhiibeen oo yidhahdeen haddaanu hogaansamaynaa laakiin waa xilli hoggaansanku aanu waxba u tarayn wa yuqaalu lahum waxaana lagu odhanayaa fadkhuluu gala abwaaba jahannamo jahannamo albaabadeeda gala khaalidiina xaalaatihin kuwii ku waaraya fiihaa jahannamo dhexdeeda falabiisa alla ilaahay wax xumaaday maswal mutakabiriina kuwa iskibriya ee gaalada ah makaanu hoyaatinkooda iyo halkay u hoyanayaan alla ilaahay halkaasaa xumaatay wallahu aclam